إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحaabihi وmaن تبعahم بإحsaan إilى yوم الdiin أma baعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii buluq الmaraam min adilaة الأحكاam kitaabu طahaarة ayaan ku dhex jirnay baabkana waxaan ku dhex jirnay baabu nawaaqid الwuضuء xadiidkii ugu dembeeyey ayaan wax yaro sharaxa ku celinaynaa xadiidkaas oo ahaa xadiidkii jaabir ibn samura ee muslim uu wariyey oo nabigu uu yidhi sala allahu calayhi wasalam ka weese qaado hilbaha geela habeenkii dhaweed waxaan sheegnay hilbaha geelaha laga weese qaato marka la yidhaahdo waxa ay shamlinayaan dhammaan ajzaada iyo qaybaha hilibka geela waxaa soo gelaya beerkii waxaa soo gelaya keliyihii waxaa soo gelaya baruurtii dhammaan waa soo gelaya way jiraan bacdu lfuqahaa oo yidhaahdeen beerka iyo kuma jiraanoo hilib lama yidhaahdo taas laakiin waxaa jawaabteedu tahay ilaahi weynaa subxaana wa tacaala markuu qur-aanka ku yidhi xurimat calaykum lmeytatu waddamu wa laxmu lkhinziir waxaa laydinka xaaraamtinimeeyey hilibka doofaarka waxaa laysweydiinaa hilibka doofaarka markii la xarimay beerka ma layska cuni karaa hadduusan hilib ahayn beerka iyo keliyaha ma layska cuni karaa taasaa la isweydiina beerka ma la cuni karaa doofaarka iyo keliyihiisa hadduusan hilib ahayn ilaa hilibka ilaahay xarimay qof dhahayaa ma jiro dhammaan waxaa laleeyahy waa xaaraam khalaas hadduu xaaraam yahay markii alla yidhi wa laxmu lkhinziir markii nebigu yidhi laxmul ibil ha laga weyse qaatana waa in dhammaan laga weyse qaataa marka laxman markii sharcan la yidhaahdo wuxuu shamlinaa ajzaada xayawaanka dhammaantood wey saasuu shamlinaa wa can abi hurayra abi hurayra waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man qasala meytan qofkii meyd mayra falyaqtasil ha qubaysto waman xamalahu qofkii meyd qaadaana falyatawada ha weese qaato akhrajahu axmed ayaa soo saaray wanasaa'iyu nasaa-ina waa soo saaray watirmidiyu tirmidina waa soo saaray wa xasanahu tirmidi xasan ayuu ka dhigay wa qaala axmed ibnu xambal wuxuu yidhi laa yasixu kuma ansaxayo fii haadalbaabi baabkan oo ah qofkii meyd mayraa inuu qubaysto shay-un wax ku ansaxaya male iyo waxadiia wax ku ansaxaya ma jiro sidaas ayuu yidhi xadiidka abu hurayra uu wariyey axmed iyo nasaa-i iyo tirmidi ay soo saareen nasaa-ina uu waxa weeyaan waxaan rabaa tirmidina uu xasanka ka dhigay horta ahlucilmi badan waxay yidhaahdeen nisbaynta uu u nisbeeyey xaafidku nasaa-i waa wahmi ee nasaa-i xadiiska ma warin xadiiska waxaa wariyey axmed iyo tirmidi sidaas darteeda xaafid ulmizi tuxfatulashraafka uma nisbayn amaa xadiidka xadiidka waxa weeyaan sanad ahaan markii loo eego sanad sanad waa daciif sanad sanad marka loo fiiriyo waa daciif xadiidku oo waxa weeyaan culummo badan sidaas ay caddeeyeen waxay yidhahdeen xadiiska marfuuc in laga dhigo la yidhaha nabigaa yidhi sala allahu calayhi wasalam waa khada aimada tirina waxaa ka mid ah abu xaatim oo yidhi haadaa khada xadiidkan in loo rafciyo nabiga waa khada in nabiga loo rafciyo la yidhaha nabigaa yidhi waa khada sidaas ayuu yidhi abu xaatim sidaasoo kale imaam axmedna wuxuu yidhi wax ku ansaxaya baabkan ma jiraan wax baabkan ku ansaxaya oo xadiid ah ma jiraan bayhaqi ayaa ka soo raray oo sunankubraaga uga soo raray aimo badana sidaas yidhaahdeen axmed ibnu xambala yidhi waxaa yidhi ninka la yidhaha caliy ibnu madiini sidaas ayay wada yidhaahdeen marka axmed ibnu xambal iyo caliy ibnu madiini bukhaari sheekiisa iyo sidaasay yidhaahdeen laakiin xadiidka mid sanad sanad yuusan u ansixin marka la kulmiyo duruqdiisa xoogu yeelana marka duruqdiisa la kulmiyo xadiidku xoogu yeelana xoogu yeelana aymo badanaana caddeeyeen waxaana ka mid ah calaamatu ibnulqayim ayaa ka mid ah calaamatu ibnulqayim tahdiibu mukhtasari sunanka wuxuu soo arooriyey ilaa koob iyo toban dariiq wuxuuna yidhi duruqdaas waxay tusaydaa xadiisku inuu maxfuud yahay koob iyo tobankaas dariiq marka laysku kabo isaga hortiisna sidaasoo kale waxaa yidhi xaafidu dahabi xaafidu dahabina sidaas ayuu hortiis yidhi muhadabkuna sidaas ku yidhi dahabi sidoo kaleeto xaafid ibnu xajar alcasqalaani talkhiisu lxabiirka wuxuu yidhi xadiidka bikafrati duruqihi duruqdiisa badida ay badatay darteed waxa weeye aswau axwaalihi an yakuuna xasana xaaladihiisa marka u liito waa xadiis xasan ah waa xadiis xasan ah marka xadiidka marka laysku xoojiyo wuxuu noqonayaa xadiis xasan ah marka laysku xoojiyo xadiidku wuxuu noqonaya xadiis xasan ah wuxuu faa'iidaynaya xadiidku xasan hadduu noqdo lafdigiisu wuxuu tusi lahaa inay waajib tahay qof kasta oo meyd mayra inuu qubaysto rag iyo dumar wuxuu rabaa ha ahaado qofka meydka mayraya meydka la mayrayaana ha ahaado rag ama ha ahaado dumar ama ha ahaado mid weyn ama ha ahaado mid yar qof kasta oo meyd mayra inay waajib ku tahay inuu qubaysto sidaasuu tusi laha maxaa yal waa amar amarkuna wujuubu keena haddaan la helin saarif ka leexiya ilaa nabigu wuxuu yidhi man asla mayta falyaqtasil wamar waman xamalahu falyatawaa sidaasuu yidhi alimaam abu sulaymaan alkhadaabi wuxuu ku yidhi macaalimu sunanka laa aclamu axada min alfuqahaa'i yuujibu اliqtisaala min qasri اlmeyit wala lwuduca man xamalahu hal qof ma ogi oo fuqahada muslimiinta ka mida oo yidhi waajibay ku tahay qofkii mayd mayra inuu waxa weeyaan qubaysto amase waxa weeyaan qofkii meyd qaadaa uu weyse qaato hal mid oo yidhi oo fuqahada muslimiinta ka mida ma ogi saas weyi laakiin bacdu ahlicilmi waa tacqiibiyeen oo waxay yidhaahdeen abu hurayra laga sheegay ibnu musayib saciid ibnu musayibna waa laga sheegay ibnu siriin zuhri taabiciyaalkaasaa laga sheeg sheegay sidaasay yidhahdeen laakiin akaru ahlicilmi qowlkay ku tageen sida maalig iyo axmed iyo shaafici iyo qeyrkood waxay tahay qofkii mayd mayra waxaa sunnaa inuu qubaysto qofkii mayd qaadana waxaa sunnaa inuu weyse qaato waayahay xadiidkii haddii la yidhi duruqdiisa marka la jamciyo waa xadiid haabit ah oo duruqdiisaas la jamciyey xoog ayuu ka kasbanaa oo darajada ugu hooseydaa xadiisku inuu xasan yahu tusaa maxaa amarkii ka leexiyey wujuubkii ilaa asalka amarku wujuubu keenaa haddaan saarif la helina waxaa ka leexiyey xadiidka cabdulahi bni cumar cabdulahi bni cumar wuxuu yidhi kunaa naqsilu lmeyita fa minaa man yaqtasilu wa minaa man laa yaqtasil cabdulaahi bni cumar wuxuu yidhi meydka ayaan meyri jirnay waxaa naga mid ahaa qaar qubaysta iyo qaar aan qubaysta marka fahamkii saxaabada ayaa waxaa tusaya inay ka fahmeen inuusan waajib ahayn fahamkii saxaabada ayaa wuxuu tusayaa inay ka fahmeen inuusan waajib ahayn qubaysku fahamkaas ayaa ka leexinaya xadiidkaas oo cabdullahi bni cumarna xaafid ibnu xajar talkhiisulxabiirka wuxuu ku yidhi hada isnaadun صaxiix wa huwa axsanu maa jumica bihi bayna mukhtalifi hadihi اlaxaadiid xadiidkan waa sanadkiisu waa صaxiix waana midka ugu fiican in lagu jumci lagu jamciyo axaadiista oo waxaa la lehay xadiidkan amarka sheegaya waa sunno sunno weeye amarkan waa amru nadbi ee amrulwujuub ma saasaa la leeyahay saasaa la leeyahay kadalika shawkani wuxuu yihi xadiidkaas oo cabdullaahi bni cumar kama gaabinayo amarka inuu ka leexiyo macnihiisa xaqiiqada ahaa oo waajibka ahaa oo uu u leexiyo macnihiisa majaasiga ah oo ah sunanimada saas darteeda alimaam alcalaama ibnu muflix alxambali qaacide ayuu sheegaa qaacidadaas wuxuu yidhaha xadiidka haddii dacfi ku jiro uuna wujuub tusayo siiqadiisa ama uu tusayo taxriim hadduu wujuub tusayo maadaama dacfi ku jiro sunanima lagu xambaaraa ee waxa weeyaan waajibnimo ma awoodo oo in dadka muslimiinta asal bara'atul asliya la yidhaha waxay ku sugan yihiin baraa asliya shaygaan uusan waajib ku ahayna asal ah daliilka mar haddii dacfi ku jiro awooddiisu ma dhama qofkii in la yidhaha waxbaa ku waajiba saas darteeda sunanima lagu xambaara qaacidadaasna waa jirtaa hadduu taxriim tusayana karaahiya lagu xambaaraa maxaa yaele muslimiinta laguma waajibi karo xukunkiisa wujuub iyo taxriim midna saasuu yidhahda xagga weesaqaadkana ayagana a'imo kaleeto ayaa sidaasoo kale caddeeyey waaxid a'imada ahlu sunnaha ka mid ah amase fuqahada muslimiinta oo ku tegeyba inuusan jirin sida alimaamu sancaani subul salaamka hal qof oo yidhi ma xasuustuy xaafidu dahabina wuxuu sheegay qaacido muhiim ah si yaro aclaami nubalaa juska lix iyo tobnaad dabcada dabcada oo muasasatu risaala juska lix iyo tobnaad safxada afar boqol iyo shan wuxuu ku sheegay qaacido muhiim ah xadiidka marka aada fadwoonaydo shuruudu u baahan yahay wuxuu hadalkaas uu sheegaya ka horreeyey oo uu sheegay ibnu khillikaan nin la yidhaahdo oo xoogaa ictizaal lagu tuumayo ayaa marmar wuxuu dooro jiray fadwada markuu fadwada doorto ayaa dad kala hadli jireen oo dhihi jireen see u fidwoonaydaa mas'aladan waxaa khilaafay imaamu shaafici iyo imaamu abi xaniife markaasu wuxuu dhihi jiray wayxakum xadaa fulanu can fulani can rasuuli اlahi salى اlahu alيه waslm kada wakada war war hooge e xadiiaa nabiga laga wariyey masalada sheegaya xadiid ayaa nabiga laga wariyey oo masaladan sheegaya haddii nabiga laga wariyey xadiidna waxa weeyaan alakdu bاlxadiiثi wlaa min akdi alakdu bاlxadiiثi wlaa min alakdi bqowli shaaficiyi wa abi xaniifa xadiidka nabiga in la qaato ayaa ka haboonaansho badan in la qaato qowl shaafici iyo qowl abi xaniifa saasuu yidhi ibnu khillikaan markuu sidaas yidhi xaafidu dahabiya hadal daba dhigay aad u qiimo badan wuxuu yidhi xaafidu dahabi haadaa jayd uu yidhi arrintaan aada u fiicantuu yidhi qaacidadaas in la yidhaahdo alakdu bixadiidi rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalama wlaa min alakdi biqowli shaaficiyi wa abi xaniifa warkaas waa wanaagsan yahay laakiin wuxuu yidhi bishardi shuruud ayaa loo shardiya xadiidka markaad qaadanaydo saddex shardiyuu sheegay shardiga koobaad waxaa shardiyuhu yidhi xadiidkaas inuu ku tegey imaam oo a'imadaas shaafici iyo abu xaniifa la mid ah haddii xadiidka abu xaniifa uusan qaadan iyo shaafici imaam kale waa inuu fadwooday sida maalik iyo sufyaan iyo awsaaci iyo qayrkood imaam a'imadii muslimiinta ka mid ah laakiin hal imaam hadduusan fadwoon ma dhici karto muslimiintoo dhan inay khilaafeen ood adugu qaadatay muslimiintii ka horreeyey o dhan ay khilaafeen sunnada ma dhici karto maxaa ilahy ummadaanu dalaal kuma kulanto kuma kulanto laa tajtamic ummatii calaa dalaal yidhi nabigu sala allahu alay waslam ma dhici karto marka shardiga labaad waxaa shardiyuhu yidhi xadiidka inuu yahay xadiid haabit ah oo cillo ka maran laakiin xadiid aadan u fiirsan oo cillo ku jirto inaad tirahdo xadiiska nabigaa ka haboon qowl imaam shaafici adoon u fiirsan imaam shaaficina ama aayaduu deliishaday ama xadiiduu deliishaday ama qiyaasuu deliishaday adiguna xadiid macluula hadla boodayda waxa weeyaan waa lunsanta mana aha dariiq sawaaba iyo dariiqi ahlucilmiga midna waa lunsanta waa shardi shardi saddexaad aimada aad khilaafaydaa waa inaysan xadiid صaxiix ah oo haabit ah oo ka soo hor jeeda xadiidkan aysan deliishan laakiin hadday xadiid صaxiix ah oo haabit ah oo xadiidkan ka soo hor jeeda deliishadeen iskama qaadan kartid xadiidkan waa inaad labada xadiisa ila waajibku waa inaad ku wada camal fasho waa inaad labadooda isku fiirido labadooda waa inaad isku fiirido oo aad jamcido sida ila dariiqa ugu wanaagsan marka hore waa in la jamciyo labada xadiid lianna icmaala daliilayni wlaa min ilqaai axadihima labada daliil in lagu wada camal falo aa ka haboon mid in laga in la tuuro haddii aad jamci weydana waa inaad taariikh hesho midkii horeeyey iyo kii dambeeyey oo markaas la yidhaha kan horeeyaa mansuuqa kan dambeeyana waa naasik haddaadan taariikh hayninna waa inaad kala rajaxdo oo aad ku kala rajaxdo qawaacidka usuuliga ah ee boqolka gaaraya ee waxa weeyaan alimaam maxamed ulamiin shinqiidi uu waxa weya mudakirada ku sheego iyo aimo kaleo ka horreeyeen ay tiriyeen waa inaad murajaxaadkaas wax ka mida ku kala rajacdo ma ahan tarjiix bd bilaa murajix waa dalaal adoon wax aad ku rajaxday hayn inaad tiraa kanaa iska raajixa waa iska hawo taas itibaac alhawa la yidhahda kanaa raajixa inaad iska tiraado kaas qof walba aan dhihi karaa mogta cilmi maantaas marka qawaacidka shuruuddaasuu sheegay saddexdaa shuruuddaasuu sheegay mar haddii marka hal imaam oo ku tegey aysan jirin waxa weeyaan weyseqaadku inuu waajib yahay waa in sida waxa weeyaan fikrada hore ee xadiidka lagu xambaaray sunannimada fikrada kalena lagu xambaaro oo la idhaahdo qofka mayd mayra waxaa sunnaa inuu weyse qaato sidii saxaabadu u fahmeen xadiidka cabdullahi bn cumar qofkii mayd xambaarana waxaa sunnaa inuu weyse qaato ee qubays isaga xataa looma sunneeyo haduu mayd qaado waajibna kuma aho weysadu ma buraydo mayd haddii la qaado xaafidku meesha sababta ugu soo arooriyana waa qaybtaas dambe ilaa weyse qaad wax buriyaan ka hadlaynin qofkii mayd qaado waa inuu weyse qaato qaar ahlucilmiga ka mid ah waxay yidhahdeen weyse qaadka xadiidkaanu sheegayo waxaa lagu xambaarayaa biqasli lyadayn in la farxasho laakiin taas waxay yidhahdaan ahlucilmiga alfaada sharciga yuxmalu cala alxaqiiqati sharciya laa cala alxaqiiqati luqawiya xaqiiqada sharciga ah lagu xambaara alfaada sharciga weysaqaad sharci marka la yidhahdo ma ahan gacmo mayrasho ee waa in wejiga la mayro oo gacmaha la mayro oo madaxa la masaxo oo lugaha la mayro marka xaqiiqada sharciga ah lagu xambaara ee xaqiiqada luqawiga lagu xambaari marka xadiidka waxaan ka faa-iidnay qofkii mayd mayra qubaysaa sunnaa waajibna kuma aha qofkii mayd qaadana weyse qaadaa sunnaa waajibna kuma aha wa can cabdilaahi bni abi bakrin cabdilaahi bni abi bakrin waxaa laga wariyey anna filkitaabi kitaabkii waxaa ku sugnaa alladii kitaabkii katabahu uu u qoray rasuulullaahi rasuulki ilaahay sala allahu calayhi wasalama licamar ibni xasmi camar ibnu xasmi kitaabkii uu nabigu u qoray waxaa ku sugnaa allaa yamasa alqur'aana qur-aanka inuusan taaban ilaa daahirun qof daahira maahane rawaahu maaligaa wariyey mursalan xaaluya xadiidku wa wasalahu xadiidka waxaa wasliyey oo xadiidka saxaabigiisii sheegay nasaa-i wabnu xibbaanna waa wasliyey wa huwa xadiidku macluulun cilaa ku jirta xadiidka xadiidka cilaa ku jirta xadiidkan taabici weeye cabdullaahi bnu abi bakrin waa taabici waxaa la hahdaa cabdulaahi ibnu abi bakrin ibnu muxamed ibnu camar ibnu xasmi alansaari almadani alqaadi waa taabici iqa ah oo caabid ah umahaad sitahoo dhan rijaashoodu ka mid yahay wuxuu wax ka wariya aabihiis abibakr ibnu muxamed iyo rag kale waa taabic asagu asagana aimo badan oo taabiciyaala wax ka wadiyaan iyo atbaacu taabiciin zuhriya wax ka wariya maaliga wax ka wariya hishaam ibn curwa wax ka wariya iyo qeyrkood boqol soddon iyo shan hijiriyadu markay aheyd uu dhintay qawlka xooga badan qowl kalaa lahaa jira waxa weya boqol iyo soddonkii u dhintay shuruux badanaa sharaxda kitaabkan buluuqulmaraamka ah waxaana kuwa ugu horreeyey ka mid ah albatru tamaam kitaabka la yidhaahdo sharaxa buluuqa ah shiika iskale marka ee maqribiga ah markuu u tarjamaynayey cabdullaahi bnu abibakar markuu u tarjamaynayey wuu ku qaldamayo cabdullaahi bnu abubakar sidiiq ayuu u tarjameeyey mana ahan waxaa kaloo ku raacay sancaan isbulsalaamka waana wahmi faaxisha waa ismoodsiis oo foolxun weeye sida uu yidhi cabdallah bnu saalix alfawsaan maxaa yale xadiidkan ruwaadda waridaba ka mid ma ahan cabdullahi bn abubakar asidiiq kaba mid maahan xadiidkan ruwaadiisa ka mid ma ahan isagu waa saxaabi wuxuuna dhintay khilaafadii aabihiis marka sida sawaabka waa sidaas xadiidka sanad ahaan marka la fiirfiiriyo ahlucilmiga in badan way daciifiyeen qaarna way saxiixiyaan laakiin xadiidka qaara saxiixa oo sida ibnu xibbaan iyo xaakim ibnu cadiy iyo culumaa saxiixiyeen qaar badanna way daciifiyeen laakiin xadiidka shuhradiisa ayaa waxay ka beeqday sanadkaba oo ahlucilmigu xadiidkan aad ayay u ammaaneen wuxuu yidhi xaafid ibn cabdilbar kitaabkaas isagoo ka warramaya kitaabkaa nabigaa u qoray sal اllahu calayh wasalam camar ibnu xasmi oo saxaabi ah camar ibnu xasmi ibnu zayd alkhasraji alansaari wuxuu ka qayb galay duulaankii khandaq iyo wixii ka dambeeyey nabigaa waali uga dhigay ahlu najraan si uu u baro diinta qur-aanka u baro fiqiga u baro sadaqadana uga soo aruuriyo sanadii tobnaad kitaabu u qoray kitaabkaas wuxuu ugu qoray sunnooyinka iyo sadaqaadka iyo faradyaalka iyo diyooyinka kitaab dheer weeye xaakimaana weriye asagoo dhammaystiran iyo bayhaqi kitaab aad u dheer weeye meelo badanuna intaan socno noogu imaan doonaa intaan kitaabkan ku jirno meelo badan noogu ima doona hadba meeshaas maxalushaahidku ka soo qabana hadda marka haddeenaan ka hadlayna hadhow markii laan soo marno ka hadli mayno xadiidkan marka sanadkiisa waxaa ka deeqay shuhradiisa alxaafid ibnu cabdilbari wuxuu yidhi wa huwa kitaabun mashhuurun cinda ahli siyar waa kitaab caana cinda ahli siyar macruufun maa fiihi cinda ahlicilmi waana la yaqaan kitaabkaas waxa ku qornaa oo ahlucilmigu waa yaqaaneen waxay yaqaanaan uu yidhi macrifatan tastaqnii bishuhratiha can lisnaadi waxa weeyaan aqoon oo caannimada sida ay caam u tahay ka deeqtoon sanadba liannahu ashbaha altawaatura fii majii'i xadiidkan sida uu ku soo arooray mutawaatiru shabaha mutawaatirkuna waa ka deeqtoon yahay sanad soo ma jeedid waaba ka deeqtoon yahayba sababtu waa maxay waa litalaqi nnaasi lahu bilqabuuli waalmacrifa muslimiintoo dhan ayaa macnaha dadkiia waxay kula kulmeen u yidhi xadiidka qabuul waa la aqbalay kadaalika mar kale wuxu uhi xaafid ibn cabdilbari hadalkaas hore wuxuu ku yidhi tamiidka juska toban iyo toddobaad safxada saddex boqol soddon iyo sideed juska toban iyo toddobaad safxada saddex boqol soddon iyo sideed ayuu hadalkaas hore ku yidhi mar kale wuxuu yidhi xaafidku tamhiidka juska toban iyo toddobaad safxada saddex boqol soddon iyo sagaal wuxuu ku yidhi kitaabu camar ibnu xasmi macruufun cinda alculamaa waa kitaab la yaqaan culammada agtooda wamaa fiihi waxa ku sugan oo ku qornaana waa la yaqaan wuxuu yidhi wamaa fiihi waxa ku sugan fa muttafaqun calayhi waaba laisku waafaqsan yahayba ilaa qaliilan in yar maahan waaba laisku waafaqsan yahay shaykhulislaam ibnu taymiya sidaasoo kale wuxuu yidhi wahaada alkitaabu dikru dikru haada fiihi ay ana alcumrata hiya alxaju اlasqar wuxuu yidhi wahaada alkitaabu kitaabkaas oo kitaabka camar ibn xasmi arrintan waa lagu sheegay arrinta uu sheega waa cumradu inay xaj yar tahay markaasu wuxuu yidhi mashhuurun mustafiidun cinda ahli اlcilmi waa kitaab mashhuur ah ee mustafiid ah cinda ahli اlcilmi wa huwa cinda kaiirin minhum in badan oo ahlucilmiga ka mida agtooda ablaqu waa ka xeel dheer yahay min khabari lwaaxid alcadli lmuttasil xadiid oo waxa weeyaan khabaru aaxaad ah oo hal raawiya wariyey ama labo oo hiqaad ah oo sanadkiina muttasil yahay waa ka xoog badan yahay waa ka xoog badan yahay wa huwa saxiixun biijmaacihim culimmada muslimiintuna waxay ijmac ku yihin xadiis saxiixa inuu yihi kitaabkaas inuu saxiix yahay marka hadalkaas wuxuu ku leeyahay sheekhulislaam ibnu taymiya sharxulcumda kitaabu lmanaasib juska koobaad safxada boqol iyo kow ayuu ku leeyahay cumdaha oo xanaabilada ayuu sharxaa shekhulislaam ibnu taymiya ma ahan cumdahan xadiidka marka kitaab oo sidaas u saxiixoo haabit ah oo ahlucilmigu ku ijmaaceen weeye marka xadiidka sanadkiisa sidaasaan uga deeqtoonnay sidaasaan uga deeqtoonnay muxuu faaiideynaa muxuu faa'iideynayaa nabigu sal اlahu calayه waslm hadduu yidhi allaa yamasa qur'aana qur'aanka inuusan taaban ilaa daahirun qof daahira maahane waa inay xaaraan tahay qof aan daahir ahayn inuu taabto kitaabka qur-aanka qur-aanka yuu taaban macnaheedu waa musxafka iyo meeshuu qur-aanku ku qoran yah yuu taaban hadduu qur-aanku ku qoran yahay musxaf hadduu qur-aanku ku qoran yahay loox hadduu qur-aanku wax kale ku qoran yahay meel qur-aan ku qoran yahay waa inuusan taaban qof aan daahir ahayn qof aan daahir ahayn waa inuusan taaban saasuu faa'iideyna xadiidku inuu taabtaa waa xaaraan waajibna waxaa ku ah qofkii qur-aan taabana inuu soo weyse qaato dahaarada maxaa loola jeedaa lafdu daahir waa lafdi oo mushtarak ah mushtaraka waxaa la ihahdaa lafdiga macaani badan loo isticmaalo oo macaanidaasna kulli xaqiiqa ahaan loogu isticmaalo aysan kala xigin daahir waa la yidhaahdaa qofka waxa weeyaan muslimka ah oo waxay dahaaradaasu ka soo horjeedaa dahaara macnawiya oo ah dahaara macnawiya loola jeedaahoo najaas macnawiyaay ka soo horjeedaa oo waa maxay shirkigii iyo kufrigii shirkigu waa najaas macnawi oo qofka muslimka waa daahira laleeyahy gaalkiina waa najaasa laleeyahy sida ilaahayba uu yidhi subxaana wa tacaala inama almushrikuuna najasu gaal gaaladu waa najaas najaasidaas la sheegaya macnaheeda maaha korkooda haddaad taabato waa najaasoobe ee waxaa loola jeedaa najaas oo macnawiyaad quluubtoodaa najaas ah saasaa loola jeedaa marka dahaarada waa loo isticmaalaa macnaha ah waxa weeyaan iimaanka oo markaas waxaa ka soo horjeeda shirkiga waxaa kaleeto loo isticmaalaa dahaarada xisiyada taas dahaara macnawiyaheed iimaanka marka loo isticmaala dahaara xisiya oo najaasta waxa weeye aa markaas ka soo horjeeda dahaara xisiya oo nabiga sal اlahu alay waslm markuu yidhi mukulaasha markuu ka hadlaya ama bisada inahaa laysat binajasin najaas ma ahane waa daahir dahaaradaas waxaa ka soo horjeeda khubigii kaadidii iyo saxaradii wixii najaasa ka soo horjeeda dahaaradaas marna waxa weeyaan dahaarada waxaa loo isticmaalaa qofka aan qubaysku ku waajibin oo waxaa ka soo horjeeda janaabada oo qofka waxa weeyaan janaabada qaba daahir maahana laleeyahy waa la dhihi karaa kan de dahaarada qabana oo waxa weeyaan janaabada aan qabinna waa daahira laleeyahy oo waxaa ka soo horjeeda daahirkaas marka janaabada sida ilaahayba uu yidhi wain kuntum junuban fadaharuu haddaad janaabo qabtaan dahaaro qaata macnaheeda waa awal daahir ma tidin wey ee dahaaro qaata markaad janaabo qabtaan sidaasoo kale xadaul asqarkuna waa ka soo horjeedaa marka oo ila nabigu markuu leeyahay sal اllahu alayh wasalam laa yaqbal lahu salaatan laa yaqbal llahu salaatan bigayri duhuur dahaaro la-aan salaad alla ma aqbalo xadaul asqarka iyo kowka ah oo ka mid marka afartaasuu ka soo horjeeda mar waxaa ka soo horjeeda dah dahaarada shirkiga mar waxaa ka soo horjeeda najaasada mar waxaa ka soo horjeeda xadadka akbarka oo qubays wixii waajibiya marna xadadka asqarkaa kee loola jeedaa marka lafdiga mushtaragaana haddaan la helin qariino iyo calaamad tusta macaanidaas mid kamida in loola jeedo waa mujmal marka lama istidlaali karo oo macaanida mid kamida looma istidlaali karo ilaa la helo qariino calaamad tusayda in intaas mid kamida loola jeedo waa in la helo hadda waxaa la hayaa calaamad tusayda iyo qariino in loola jeedo dahaaradan weyse la-aan oo waa maxay taas waxaa tusaya ko oo ugu xooga badanoo qariinaha fahamka saxaabada fahamka saxaabada saxaabada waxay fahmeen oo ay fadwoodeen qofkan weese u dhowrnayn inuusan taabo karin oo uusan daahir ahayn sidaasay saxaabadu fahmeen waa qariinada ugu horeyda qariinada labaad riwaayadaha gabola waxaa ku sugnaaday laa yamasu lqur'aana ilaa calaa durin musxafka qur-aanka ma taaban karo ilaa dahaaro maahane markaasna waa loo waa la ogyahay in loola jeedo in xadadkii laga dahaaro qaato wakadalika xadiidka xakiim ibnu xisaam waxaa ku sugan laa tamasa lqur'aana ilaa wa anta daahir ha isku taaban waxa weeyaan qur-aanka ilaa adoo daahira maahane waa nin saxaabiya loola jeedo markaad muslimto taabo hadduuba muslim ee waxaa loola jeedaa markay dahaaradu kaa burto ha isku taaban ee dahaaro qaado fahamka saxaabadaana ugu si xoog badan uguna cadaan badan oo saxaabada way ka sugan tahay sidaasu waxaa ka mid a saxaabada ay sida cad uga sugan tahay salmaan ulfarisi cabdullaahi bnu yaziid wuxuu yidhi waxaan la joognay salmaan ulfarisi salmaan ulfarisi inta tegay soo xaajo guta markuu soo xaajo gurtaa waxaan ku nidhi anaaba ku idhi yidhi yaa abaa cabdillaah low tawada'ta mad weyse qaadati weysadii ka burtay ogow soo weyse qaado lacalanaa nas'aluka can aayaati waxaa dhici karta inaan aayada ku weydiinne soo weyse qaado qaala salmaan alfarisi wuxuu yidhi innii lastu amusuhu aniga taaba ma inamaa laa yamasuhu ila almudaharuuna maxaa yeelay ma taabtaan qur-aanka ilaa dadka la dahiray maahane cid kale ma taabto saas u daliisha marka in dahaarada loola jeedo qofkan weese u dhawrnayn sidaas u fahma sidaas u fahma sidaasoo kaleeto muscab ibnu sacad ibn abi waqaas oo sacad ibn abi waqaas dhalay wuxuu yidhi aabbahay ayaan musxafka u qaban jiray sacad ibn abi waqaas markaasaan hoos iska xogay markaan hoos iska xogay uu sacad ibn abi waqaas idu yidhi waa ma dhici karta inaad dekerkaaga taabatay markaasaan idu yidhi ha markaasu istaagi soo weyse qaado taasuna waxay xoojaydaa in dekerka taabashadiisu ay burideeda weysada xadiiskii saxiixaana waa soo arag waa soo arag soo or musxafkiyaana qabanay taasna macnaheeda waxa wey musxafka inuusan qaban karin ilaa qof waxa weeyaan weyse qaba maana qof kale sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi raximah llahu tacaala labada ahar oo horeeto oo aan sheegnay midka salmaan alfarisi daarulqudni waa wariyey bayhaqi waa wariyey xaakim waa wariyey wuxuu yihi saiidun saxiixun calaa shardi shaykhayn daarulqudni waa saxiix yeelay zaylaci nasmuraayaha ayuu uu yidhi waa jayid waa kaasa afarka dambe oo sacd ibn abi waqaasna maaliga muwadaa ku wariyey dariiqiisana bayhaqiyaa ku wariyey ibn abi daawuudna masaaxifku ku wariyey sanadkiisuna saxiix sheekh islaam ibnu taymiya wuxuu yidhi ana taxriima masxil masi lmusxafi musxafka taabashadiisa xaaraamnimadeeda in la xaaraamtinimeeyo lilmuxdii qofka weesadu ka burtayna laga xarimo haabitun can saxaabati saxaabaday ka suganta wa qaala wuxuuna yidhi inahu inaan la taaba karin qowlu salmaan alfarisi waa qowlkii salmaan alfarisi wa cabdullaahi bni cumara waa qowlkii cabdullaahi bni cumar iyo waqayruhuma qeyrkood sacd ibn awqaasan haddan soo marnay walaa yuclamu lahumaa min asaxaabati mukhaalifu saxaabadana loogama oga qof ku khilaafay hal qof oo ku khilaafay loogama oga sheekhulislaam ibnu taymiya hadalkaas wuxuu ku leeyahay fataawaha juska koob iyo labaatanaad safxada laba boqol lixdan iyo lix safxada laba boqol iyo toddobaatan safxada laba boqol siddeetan iyo sideed intaas waa ku leeyahay hal qof saxaabada isku khilaafay lama oga saasay u fahmeen oo igu soco jireen saxaabada in la raaco oo dariiqooda la maro siday diinta u fahmeen loo raaco jannaa ilaahay qur-aanka ku ballan qaado wsaabiquuna alwaluun min almuhaajiriina walansaar waladiina tabacuuhum biixsaan radia allaahu canhum waraduu canh marka janna ilaahay ku ballan qaaday saxaabada raacidooda marka saxaabada dhammaanna saasay u fahmeen wax mukhaalifana looga oga kadalika inaan mukhaalif loogayn waxaa kaleeto sheegay alxaafid ibnu rajab fii fatxi اlbaari oo wuxuu yidhi hada qowlu jamaahiiri اculamaa wa ruwiya dalika can caliyin wa sacdin sacd ibn abi qaas wey wabni cumara wa salmaan walaa yucrafu lahum mukhaalifun walaa yucrafu lahum mukhaalifun hal qof oo khilaafay lama ogi hal qof oo khilaafay lama oga ee wuxuuna ku leeyahay fatxulbaarigiisa fatxulbaariga ibnu rajab wey maaha fatxulbaariga xaafid ibn xajar juska koo juska wuxuu ku leeyahay oo labaad inuu yahaan rajaynaa juskii ma qorin juska labaad safxada koob iyo labaatanaad bal ka fiiri juska labaad safxada koob iyo labaatanaad bal ka fiiri waa sidaas alimaam ibnu qudaama muqniyo wuxuu ku yidhi walaa naclamu lahum mukhaalifan ilaa daawuud culimmada muslimiinta xataa qof khilaafay ma ognin ilaa daawuud daahiri maahan oo qarnigii saddexaad ahaa qarnigii saddexaadu ahaa isagu bis hal qof oo kale maba ogin isagu hal qof oo kale maba ogin ayuu yidhi adilada loo daliishadaan waa kuwaas aan soo sheegnay aayadda qur-aan oo ah laaya laa yamasuhu ila almudaharuuna agarka culimmadu uma daliishada way jiraan culimo u daliishatay way jiraan sida ibnu qudaama oo kale iyo nawowi iyo ibnulqayim laakiin qaabkay ugu daliishadeen qaar badan waxay leeyihiin aayaddan culimmada in badanoo ka mid waxay leeyihin loxulmaxfuudka loola jeeda qaarna waxay leeyihin loxulmaxfuudka loolama jeeda waxaa loola jeedaa suquufta iyo warqadaha qur-aanku ku qoran yaho malaa'igtu ay haydo taas ayaa loola jeedaa taas ayaa loola jeedaa in badanaa sidaasna marka daliilka oo ay daliishanayaan ahlu cilmigu waa xadiidkaas iyo fahamkii saxaabada kaas weeye way jiraan culamo u daliishata aayadda qaabkay ugu daliishadeen waa sidaan sida shaykhulislaam ibnu taymiya uu yidhi ibnulqayimna uu ka sheegay cabdiraxmaan naasiru sicdina uu tafsiirkiisa ku sheegay waxay tahay haddii naloo sheegay suxufta qur-aanku ku qoran yahay ee malaa'igta gacantooda ku sugan inaysan taaban ilaa dad la dahiray maahane waxay noo ishaaraydaa suxufta qur-aanku ku qoran yahay ee dhexdeenna yaallana inaysan taaban ilaa qofan daahirayn maaha saasaana lakugu ishaaraha waa ishaare mar haddii suxuftii uu ku qornaa ee waxa weeyaan malaa'igtu haydayba la yidhi ma taabtaan ilaa kuwa daahirka maahane sidaasoo kale waa in la y soo ma jeedin waa inaysan taaban ilaa dadaan daahiran haddii la yidhi waxaana loo ishaarayaa huu yidhi sheekhulislaam ibnu taymiya suxufta gacmaha ku sugan malaa'igta haddaysan taaban ilaa kuwa daahira maahane suxufta uu ku qoranya qur-aanku dhexday yaalana waa inaysan taaban ilaa cid daahira maahane calaa kulli xaal aayadda ahlucilmigu qaabkaasay ugu daliishadeen laakiin daliilka asalka loo daliishaday waa midkaas weeye saas darteeda dad badanoo mooday in aayadda loo daliishana kaliya ayay ku dabarogantay oo yidhi looxul maxfuud aaba loola jeedaa oo aayaddu daliil uma aha laakiin daliilkaysanba warka hayn marka horeba wa can caaishata radia allaahu canhaa caaisha waxaa laga wariya radia allahu canha qaalad waxay tidhi kaana rasuululahi rasuulki ilaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu ahaa yadkuru llaaha allah mid xusa calaa kulli axyaanihi waqtiyaalkiisa dhammaantood rawaahu muslimaa wariyey wa callaqahu bukhaariy bukhaarina isagoo mucallaq ah ayuu wariyey mucallaqa waxa la yidhaha xadiiska marka sanadka awelkiisa la xadfo isagoo mucallaqa ayuu wariyey xadisku xadiis saxiixo haabit ah وعن cاشhaةa رaضي الله عنها qاaلaت waxay tihi kaana rasuul الlahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa slى الlaهu عaليه وasلم ydkur الlah allah mid xusa عalىa kuli أxyaanihi waqtiyaalkiisa dhammaantood kaana marka la yidhaahdo kaana ydkur الlah kaana rasuul الlahi ydkur الlah ydkur الlah mudaaricaas oo lafdu kaana kadib dhaca mudaarica oo lafdu kaana kadib dhacaa wuxuu tusaa ficilkan wax badan inuu dhacay oo dhacay oo soo laalaabtay ilaa qariino in la helo maahane ka leexida saasuu tusaa wax badan marka wuxuu tusaa xadiidkan nabiga marar badan inuu alla xusi jiray oo waqtiyaalkiisoo dhan alla xusi jiray waqtiyaalkiisoo dhan inuu alla xusi jiray waxayna yidhahdeen ahlcilmigu cumuum اأحyaan ystalzimu cumuum اأxwaal cumuum اأحyaan waqtiyaalka dhammaantood cumuumka ah wuxuu laasimsanayaa oo keensanayaa xaaladihii oo dhan inuu caam noqdaan cumuum اأxwaal ayuu laasimsanaya cumuum اأxwaal waa maxe xaaladuu daahirka yahay markuu xadaث asqara ku sugan yahay markuu xadaث akbara ku sugan yaho janaabo qabo waxaasoo dhan ayay keenayaan oo cumuumul axyaanka ayaa laasimsanaya cumuumal axwaal xaaladaha nabigoo dhan hadii la yidhi waqti kasta ilaa waqtiba xaaladu ku sugnaayo xadiidku wuxuu tusayaa inaan loo shardin dikriga alle waysaqaad inaan loo shardin taasuu tusa oo qofku waxa weeye asagoo wayse qaba iyo asagoon wayse qabin iyo xataa isagoo janaabo qaba iyo gabadhiyo xayd qabta iyo ayadoo umul ah ay alla xusi kartaa ay alla xusi kartaa dhammaan allay xusi kartaa dikrigana waxa weeyaan waa lafdi lafdiga dikri oo la yidhi yadkurullaah waxaa soo gelaya dikriga dhammaan tasbiixdii subxaana allah alxamdu lilah laa ilaaha ila allah allahu akbar istikfaartii iyo qur-aan akrintii dhammaan waa soo gelaya oo dikrigu waa caan laakiin bacdu ahli اlcilmi waxay yidhaahdeen qur-aanku kuma jiro waxaana ka mid ah imada sidaas yidhi xaafid ibnu rajab oo kale oo wuxuu yidhi daliilay u tahay dikriga inaan xadadku diidi karin waysela'aantu dikriga ma diido janaabaduna ma diido markaasuu uhi walaysa fiihi daliilu calaa jawaasi qiraa'ati اlqur'aani liljunub laakiin xadiidkan daliil uguma sugna in waxa weeye qur-aan uu akri kabo qof janaabo qaba ma ugu sugna maxaa yeele wuxuu yidhi dikrullah marka la ilaaqo oo la sii daayo laa yuraadu bihi lqur'aan qur-aanka loolama jeedo oo dikri marka la yidhaahdo qur-aanka loolama jeedo curfi ahaan oo xagga curfiga ayaa qaydaya oo waxaa lagu qaydayaa dikriga aan qur-aanka ahayn subxaana allah amdu lilah laa ilaha illa allah allahu akbar adkaarihii qofku guriga ku galayay ku uga soo baxayey kuwuu ku seexanayey kuwuu markuu xamaamka gelayo markuu ka soo baxo adkaarihiiyaa lagu xambaaraya amaa qofka janaabada qaba qur-aan ma akri karo sidaasuu yidhi mas'aladaas marka qof janaabo qabaa qur-aan ma akri karaa gabar xayd qabtaase qur-aan ma akri kartaa baabkeeduu noogu imaanaysa halkaasaana uga hadlayna sidaas xooga badanna waxay tahay inaysan akri karin waxaana noogu imaan doona xadiidkii caliy bna abi aalib kaana rasuulu laahi sala اllahu calayh wasalam yuqri'una alqur'aana maa lam yakun junuban nabiga qur'aanka waa noo akri jira waana beri jiray markuusan janaabo qabin markuu janaabo qabo nama nama beri jirin wey nama beri jirin wey oo nooma akri jirin xadiidkaasay noogu imaan doontaa markaan xadiidkaas tagno ayaan insha allahu sharxayna masaladaas laakiin dikriga kale shardi uma aha laakiin shardi uma ahan haddii lagu yidhi macnaheeda ma ahan sidaasaa fiican oo adoon weyse qabin oo janaabo qaba inaad ilaahay xustaa fiican ma ahan mar walba oo fadli badan ma ahan waa kuu bannaan tahay weeye laakiin sida fadliga badan waa inaad u weyse qaadato dikriga alle sidaas weeyaan bal inaad alla xusto adoon weyse qabin oo janaabo qaba karaahiyaba wey karaahiyaba wey waa bannaan tahay haddii lagu yidhi kama laazimayna waa waxa weeyaan waa sunna ee waaba karaahiyaba oo maxaa tusaya adilada soo socota ko xadiidka uu wariyey almuhaajir ibnu munqid nabiga sala allahu calayh wasalam ayuu u yimid asagoo kaadshaya markaasuu salaamay falam yarudda calayhi xataa tawada'a salaamta waxda ogtii waa waajib haddii lagu salaamo inaad ridido nabigu kama ridin salaamtii ilaa uu weyse qaatay kadibna nabigu waa cudur daarto wuxuu yidhi inii karihtu aniga waxaan nacay an adkura allah alle inaan xuso tacaalaa allah waxaa sarreeya dikru ilahi xuskiisii ilaa calaa duhrin anoo daahira maahan waxaan aniga nabcaystay oo aan nacayay inaan alla xuso anoon daahir ahayn saasuu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam fiiri marka inay karaahiyad tahay nebi maxamed aa sheegay midana kale muxuu xadiiskaanu caddeeyey wuxuu caddeeyey qofka weysadu ka burto in la dhihi karo daahir maaha nebi maxamed aa le daahir ma ahayn markuu kaa sheegey uu leeyahay nabigu anoon daahir ahayn inaan alla xusaan diidana marka qofka weysadu ka jabto daahir maaha waa la dhihi kara ila nebi maxamed aaba yidhi sala allahu alay wasalam xadiidkaasna abu daawud iyo nasaa-i ibnu maaja wariyan waana xadiis saxiixa waana xadiis saxiixa oo duruq badan iyo shawaahid badan leh sida xaafid ibn xajar uu ku sheegay nataa'ijul afkaar uu ku sheegay taas waa mid xadiid kale cabdullaahi ibni cumar wuxuu yidhi ana rajulan mara ras mara wa rasuulullaahi sala allahu alay wasalam yabuulu fa sallama calayhi falam yarudda calayh nabiga sala allahu calayh wasalam ninaa soo mara isagoo kaashaya waa salaamay nabigu salaamtii kama ridin xadiiskaasna muslimaa saxiixiisa ku wariyay raqamka saddex boqol iyo toddobaad saddex boqol iyo toddobaad xadiid kale waa xadiidka abi jahmi ibnu lxaarif ibnu sima alansaari wuxuu yihi rasuulkaana soo qaabilay min jihati biri jamal falaqiyahu rajulun fasallama calayhi ninaa salaamay falam yarudda rasuululahi sala allahu calayh wasalam calayhi salaamtii kama ridin nabigu xataa aqbala cala aljidaari ilaa uu db derbiga qaabilay derbiguu nabigu qaabilay fa masaxa weja wayadayhi waa booraysta wejigiina waa masaxay labada calacalood korkoodana waa masaxay uma radda calayhi salaam salaamtu ka ridi salaamtu ka ridi xadiidkaas kalena bukhaari ayaa warinaa raqamka saddex boqol iyo soddon iyo toddobo muslimna waa warinaa saddex boqol iyo lixdan iyo sagaal saddex boqol lixdan iyo sagaal axaadiistaas wada saxiixa waxay tusayaan nabigu inuu diidi jiray inuu alla xuso markuusan daahirka ahayn laakiin karaahiya lagu xambaari ilaa inuu mar kasta alle xusi jirayn xadiiska hore aheed xadiiska horena waxaa lagu xambaarayaa inay waxa weeye aysan xaaraam ahayn oo alla la xusi karo taasaa lagu xambaaraya axaadiistanna nabiga caddeeyo wuxuu yidhi anaa waan ka haday karaahiyadaana waa waa karaahiyatu tanziih ee karaahiyatu taxriim maaha karaahiyatu taxriim maaha xaaraam maaha laakiin waa laga fiican yahay amaa qur-aan isaga baabkiisu meeshaas insha allahu uu noogu imaan doono xadiidkaas cali markuu noogu yimaado ayaan insha allahu ahlucilmi waxay ka yidhahdeen wax ka mid ah ka sheegi doona wa can anasin anas ibn maalik waxaa laga wariya radi allahu canhu ana nabiya nabiga sala allahu calayh wasalam ixtajama waa istoobay wa sallaa waana tukaday walam yatawada mana weyse qaadan akhrajahu daara qudniyu daarulqudni ayaa soo saaray walayanahu waana daciifiyey layanahu waana daciifiyey talyinka hadii la yihahdo xadiiun layinu marka la yidhaahdo layinun xadii oo layin ah marka la yidhaahdo macnaheeda waxa weeyaan raawiya ku jira la jareexeeyey min xayu lxifdi min xayu alxifdu xadii oogaa la jareexeeyey waxaa ku jira raawi oo la jareexeeyey agga xifdigiisa xifdiga xaggiisa ayaa laga jareexeeyey ayaa ku jira sidaas wey macnuhu wala laa yukriju can daa'irati اlictibaari bixadiiihi arrintaasoo kale marka xadiidkiisa xoogaa in la fiiriyo shawaahid loo raadiyo kama saarto xadiidkiisa waa la ictibaariyahoo shawaahid yaa loo raadiya dacfi daran maaha xoogaa xagga xifdigaa laga jarxiyey cadaaladiisana lama taaban marka la leeyahay xoogaa layinu xadiii xadiiskiisa xoogaa waa jiricsany marka waxaa ku jira raawi laga jarxiyey min xayu lxifdu xagga xifdiga waa sidaas marka xadiidkan waa xadiis daciif ah xadiidkan waa xadiis daciif ah weliba dacfigiisuna daran yahay sidaa xaafid ibn cabdilhaadi uu sheegay waxa weeyaan xadiidka ma sugna oo waxa uu la daciifayna waxay tahay laba raawiya ku jirta raawiya koobaad waa sulaymaan ibnu daawuud sulaymaan ibnu daawuud waa majhuul sulaymaan ibnu daawuud waxaa kaloo ku jira sanadkiisa saalix ibnu muqaatil oo asna daciif ah weliba saalix bnu muqaatil wuxuu ka wariyey aabbihiis aabbihiisna waa majhuul asna saddexdaasa marka iskula jiraan maxaa yeele dariiqa xadiiska loo wariye waxa wey saalix bnu muqaatil xadaanaa abi xadaanaa sulaymaan ibnu daawuud abu ayuub can xumayd can anas marka waxa weeyaan muqaa saalix ibnu muqaatil saalix ibnu muqaatil ko ayaa ku jira oo daciif ah wuxuu ka wariyey aabbihiis waa majhuul aabbihiisna wuxuu ka wariyey sulaymaan ibnu daawuud sulayman ibnu daawuudna waa majhuul marka laba raawi oo waxa wey labaduba majhuul ay yihiin na way ku jiraan raawi daciifana waa ku jiraan saddexdaasaa ku jirta waa daciif jiddan marka waa dacfi daran wey xadiidka hadduu sugnaa lahaa muxuu faa'iiday lahaa wuxuu faa'iiday lahaa toobinka dhiigga jirka ka soo baxa dhiiggu waa najaas dhiiggaas jirka ka soo baxa inuusan weysada jebin laakiin masaladaas horan u soo ogaanayo baraa'a asliya ku sugan qofka sideedaba marka hore qofka hadduu weese qaato weesadaas waa u sugan tahay ilaa daliil sugan la helo oo tusayo weysadu inay ka burto marka baraa'a asliya la yidhaha sidaas horan u soo ogaanay waxyaalaha najaastaha jirka ka soo baxa ama matag ha ahaado ama dhiig jirka ka soo baxay ha ahaado weesada ma buriyaan marka xadiidkan wuxuu tusi lahaa inaysan weesada burin dhiigga jirka ka soo baxay laakiin ma sugna laakiin waxaa tusaya wixii xukunkii uu tusi lahaa waxaa tusaya waa maxay albaraa alasliya baraa'ada asliga oo asalku waxay tahay qofkan weesadiisa inay u dhowranta mar hadduu weyse qaato ilaa la helo daliil cad oo tusaya inay ka burto marka baraa asliyu ku sugan yahy qofka baraasliya waxa wey qofka markuu weyse qaato asal waxa inay u dhowran tahay ilaa la helo daliil cad oo sugan oo leh waxaas weysaduga uga burto ilaa la helo marka baraaadii asliga aheed ku sugan yahay baraaadii asliga aheed ayuu ku sugan yahay kaasaana noogu filan wa can mucaawiyata waxaa laga yidhaha radia allaahu canhu qaala mucaawiya wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalama alcaynu ishu wikaau sahi waa dabada xariggeeda faidaa naamat ilcaynaani labada indhood markay hurdaan istadlaqal wikaau xarigiya furma rawaahu axmed ayaa xadiiska wariyey wa dabaraaniyu dabaraanina waa wariyey wasaada dabaraani wuxuu ku daray waman naama qofkii seexdaa falyatawada' ha weyse qaato wa haadihi ziyaadatu ziyaadadan oo ah waman naama falyatawada fii haada alxadiidi xadiidkan dhexdiisa xaalay ahaatay cinda abi daawuud ayay ku suganta amase wa haadihi ziyaadatu ziyaadadan fii hada alxadiidi xadiidkaanay ku sugantahay cinda abi daawuud min xadiidi caliyin xadiidka caliyay uga sugan tahay duuna qowlihi ayadoo aysan ku jirin nabiga qowlkiisa ah istadlaqal wikaau xarigya furma oo waxa weye abi daawuud waxa weeye alcaynu wikaau sahwi alcaynu wikaau sahwi waman naama falyatawada saas weeye waman naama falyatawada sidaas weeye sidaas weeye wa fii kila lisnaadayni labada sanad sanadka hore sanadka hore oo axmed uu wariyey iyo kan dabaraani wariyey iyo midka abu daawuud wa fii kila lisnaadayni labada sanadba dacfunaa ku sugan labada waxa weya sanadka hore axmed iyo waxaa isla wariyey iyo dabaraani waa hal sanad isku sanaday ku wariyeen sanadka abu daawuudna waa sanad kale labada sanadba dacfiyaa ku jira wey labada sanadba dacfiyaa ku jira weli abi daawuudda waxaa u sugnaaday ayada noqoshee can ibni cabaas cabdullahi ibni cabaas wuxuu ka wariyey marfuucan inamaa wax kale maahan alwudu weysaqaadku calaa man qof korkiisu ahaaday naama seexda mudajican xaal yahay mid dhinac u jiifa wa fii isnaadi asna sanadkiisa dacfunaa ku jira ayada noqoshee xadiidka mucaawiya mucaawiya ibn abi sufyaan xadiidkiisa horta raawiya mucaawiya ibn abi sufyaan weeye abuu cabdiraxmaan alera kunyadiisa magaciisana waa mucaawiya ibn abi sufyaan abi sufyaanna magaciisa waa lahaa sakri ibnu xarbi ibnu umaya ibnu cabdishams ibnu cabdimanaaf kaasay nabiga iskaga soo dhacaan cabdimanaaf waa qurayshi umawiya mucaawiya wuxuu dhashay nabiga intaan rasuul laga dhigin oon lasoo dirin shan sano ka hor isagoo shan jire ayaa nabiga lasoo diray sida caanka ah isaga iyo aabbihiis mucaawiya iyo aabbihiis abu sufyaan labadaba waxay islaameen waxa weeyaan fatxulmaka fatxulmaka ayay islaameen mualafat lquluubkiiyay ka mid ahaayeen mualafat lquluub ayay ka mid ahaayeen mucaawiya waxaa la dhahdaa waxyiga raggii qori jiray oo markii waxyigu soo dega qori jirayuu ka mid ahaa dahabi wuxuu yidhi warqad ayuu qoray oo nabiga u qoray sala allahu alay waslam uu carabta u dirayey uu u dirayey cabdullaahi bni cabbaasa waxa uu ku yidhi nin kale ibn abi muleyka oo taabici ah wuxuu yidhi mucaawiya maad u nasteexayd maxaa yeelay witirka hal rag uu ka dhigaa markaasuu cabdullahi bni cabaas wuxuu yidhi inahu faqiih mucaawiya waa faqiih marka mucaawiya bn abi sufyaan waa faqiih wuxuu qabtay shaam wilaayadeeda walaalkiis ka gadaal yaziid ibn abi sufyaan waktigii cumar ayuu waali ka noqday halkaas ayuuna ku sugnaa sanadii afartan afartanaad ee hijriyada markay afartan iyo lix san lix bilood ay ahayd hijriyadu afartan sano iyo lix bilood ayuu noqday amiirulmu'miniin oo muslimiinto dhan uu noqday oo waxa weeyaan xasan ibnu caliya uga tanaasulay xasan ibnu cali xasan ibnu cali ibn abi aalib oo waxa weyaan aabbihiis ka dhaxlay ayaa aabbihiis markii ilaah oobsaday oo macnaha wuu ka dhexlay maahanoo dhexiltooyo kuma helin markii uu ilaahay oobsaday cali bn abi aalib ayaa muslimiintii beeca la galeen xasan ibnu cali beecay la galeen xasan ibnu cali markaa khilaafkii isagaa soo afjaro ilaahay sabab uga dhig isagoo ilaahay sabab uga dhig halkaasna waxaa muuqatay waxa weeyaan calaamad oo min aclaami nubuwa ka mid ah oo hadalkii nabigu sheegay ayaa ficlan loo arkay oo nabigu uu yidhi sala allahu calayh wasalam ina bni haada sayidun walacala allaha an yuslixa bihi bayna fiatayni cadiimatayni min almuslimiina o kamaa qaal wiilkaygan waa sayid uu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam ila gabadhiisiyaa dhashay faatima waa sayid waxaana dhici karta ilaahay inuu ku hagaajiyo ku islaaxiyo laba kooxoodoo waaweyn oo muslimiinta ka mid ah sidiiyay noqotay reer shaam oo mucaawiya waxa weeyaan uu madax ka yahay iyo muslimiintii kaleeto ee reer xijaas iyo reer ciraaq oo waxa weyan xasan uu madax ka yahay waqtigii calaf cali khilaafaa taagnaa markii cali ilaahay oobsaday afartankii waxa weeyaan lix bilood markuu hayey khilaafadii markuu lix bilood hayey xasan ibnu cali ayuu ku wareejiyey mucaawiye uga tanaasulay mucaawiya ayuu uga tanaasulay markaasay caamuljamaaca loo baxshay sidaasaana muslimiintii waxa weya mid ku noqdeen bifadli illaahi wa ixsaanihi marka faqiih ayuu ahaa wuxuu dhintay markay hijriyadu ahayd lixdankii dimashqa ayuu ku dhintay dimashqa ayuu ku dhintay isagoo labaatan sano muddo ah ama ku dhow dhow waxa weeyaan muslimiinta meligoodii ahaa shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa lam yakun min muluuki lmuslimiina melikun khayrun min mucaawiya muslimiinta boqoradoodii qof ka qayr badan mucaawiye kuma jiro marka wixii asaga ka dambeeyey loo fiiriyo wixii asaga ka dambeeya laga hadla wixii ka dambeeyey wixii ka horeeyo abubakar iyo hadda marka la fiiriyo cumar waa la fahma markaas waxa weya xoogaa farqiga udhexeeyey laakiin wixii ka dambeeya laga hadla wixii ka dambeeyey marka bisha rajab u dhintay sanada lixdanaad ee hijriyada dimashqa ayuuna ku dhintay dimashqa ayuu ku dhintay mucaawiya ibn abi sufyaan radi allahu canhu waxaa laga wariy qaala inuu yidhi qaala rasul lah rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam alcaynu ishu wikaau sahi waa dabada xarigeeda faidaa naamat ilcaynaani labada indhood markay hurdaan istadlaqalwikaau xarigu waa furmaa rawaahu axmed ayaa wariyey wadabaraniyuna waa wariyey wasaada wuxuuna ku daray waman naama qofkii seexdaa falyatawadaha wayse qaato wa haadihi ziyaadatu ziyaadadaas fii hada lxadiidi xadiidkaanay ku sugantahay cinda abi daawuud min xadiidi caliyin duuna qowlihi istadlaqalwikaau iyadaysan ku jirin wa fii kila isnaadayni labada sanad sanadka horo axmed iyo dabaraani wariyeen iyo sanadka dambeo abi daawuud mid kastaba dacfunaa ku jira waa sidaasoo mid walba dacfiya gooni ugu jira sanadka hore oo axmed iyo dabaraani ay wariyeen dacfiga ku jira waxa weeyaan abubakr ibnu abi maryama abubakr ibnu abi maryamana waa daciif sida uu taqriibka ku sheegay xaafid ibn xajar xaafid ibn xajar sida uu ku sheegay sanadka abi daawuud uu wariyeyna sanadka abu daawuud uu wariyeyna waxaa ku jira baqiyat ibnu waliid oo ka wariyey can ilwadiin ibni cadaa can maxfuud can calqama can cabdiraxmaan ibni caaid can cali ibn abi aalib marka wadiin ibnu cadaa wadiin waxa weeyaan mukhtalaf wey waa la isku khilaafsan yaha dacfigu waa sidaas tan kaleetana ninka la ihahda baqiyatu ibnu weliidna waa mudlis weliba tadliiskuisu waa midka ugu daran xagga tadliiska oo waa tadliisu taswiya midka la yidhaahdo waxaa loo shardiyaa isagoo kale tasriix inuu samaac inuu maqal caddeeyo marka dacfiga ku jira waa sidaas weeye dacfiga ku jira waa sidaas weeye laakiin xadiidka duruqdiisa marka la jamjamciyo culimmada gabolkood waxay leeyihin xoogaa xoogu yeelana xasanuuna soo gaara maxaa yaele dacfiya ku jira dacfigu shadiid ma wada ahan marka marka duruqda la jamciyo xasanuu soo gaara aimadaasna waxaa ka mid a ibnu salaax waxaa ka mid a nawowi waxaa ka mid a xaafid ulmundiri waxaa ka mid a aimada xoojida ibnu sakan dhammaan aimadaasoo dham sidaasay u sheegeen sidaasoo kale sheekh naasirudiin albani irwaa khaliilka wuuna ku sheegay aimadaas aan sheegayno isaguna xasan wey xadiidka marka xadiidka duruqdasa marka laisku xoojiyo xasanuu soo gaara hadduu xasan soo gaaro xadiisku wuxuu tusaa laba xugun xukunka koowaad waxay tahay hurdadu weysada ayada ayaa ayadu ma jebdo weysadu ayadu naaqid ma ahan laakiin waa madinatun linaqdi weysadu ayadu ma aha naaqid wax buriye oo weysada buriye laakiin waa maxay waa madinatun linaqdi shay buriya weysada ayaa loo malaynaa inuu imaana markaas xadiisku saasuu caddeeyey oo waxa weysada burina waa waxa ka soo baxaya qofka aaryada wey oo waxa weya xadiisku wuxuu leeyahay inta la soo jeedo indhaha indhaha xarag dabada u ah oo indhaha macnaha intay soo jeedaan qofku dareenkiisiya joogo way ogya waxa ka soo baxay laakiin markii uu hurdo xargi waa furma ila wax waardiyeynaayo male marka wax ka soo baxay marka waxaa loo malaynaao loo filaan ay tahay hurdadu in qofka markuu hurdo wax ka soo baxaya saas darteeda waa nagii soo ogaanay hurdada khafiifka ah ee qofka dareenkiisa uusan maqlayn inaysa wayse jabin waa nagii soo ogaanay ilaa qofkuu ogya hurdada iyada laftigeedun wax ma jabide taasuu xadiisku tusaya wuxuu kaloo tusayaa xadiidku waxa weeyaan aaryada qofka ka soo baxdaa weysada waa burida horaanna u soo ogaanay kullu maa kharaja min asabiilayni weysada waa buriya aarya ha ahaado kaadi ha ahaato saxara ha ahaato dhiig ha ahaato bahal ha ahaato dhagax ha ahaato tixsi ha ahaato wax alla wixii ka soo baxaa waa buriya weliba masale muhiima aaryada soo baxayda ee weysada burida farqi ma kala laha inay ka soo baxdo duburka iyo inay ka soo baxdo farjiga farqi ma kala laha ee aaryadii soo baxda weysada waa burinay ama ha ka soo baxdo duburka oo sida caadigaa la yaqaan inay ka soo baxdo ama si caadi aan ahayn ay usoo baxdo oo farjigii ka soo baxdo waa isku mid way buridaan laakiin masale kaloo muhiim ibliisku waa waswaas badan yahaye farjiga markay aaryadu ka soo baxayd waa in la xaqiijiya inay soo baxday ee ibliis inta waxwan ku afuufo haddaa istira aarya soo baxday daharadaada yuu kaaga cayaari yuu kaaga cayaari oo taas waa muxaqaq inay noqoto labadaba waa muxaqaq inay noqoto mid gooniya maa labada waa muxaqaq inay noqoto laakiin tan macnaha maadaama aysan caadi ahayn oo naadir tahay aad in loo hubsado ladu weliba saas daraaddeed abu xaniifa isaga wuxuu qabaa farjiga aaryada ka soo baxda weyse maba burido marka qofka waxa weeyaan waa inuu aad u fiirsado weli abi daawuuda aydan can ibni cabaasin marfuucan inama lwuduu weyse qaadku calaa min qof korkiisu ahday naama seexda mudajican xaaliga mid jiifa wa fii isnaadihi dacfun aydan sanadkiisa dacfiyaa ku jira kana sanadkiisa dacfiyaa ku jira balkan kelimadda ahlulcilmiga waxayba ku sigatay inay ku itifaaqaan inuu daciif yahay imaamu nawowina wuxuu yidhi xadiiun daciifun biitifaaqi ahlixadiid ahlixadiidkao dhan a isku waafaqsan aimada mutaqadimiinta ay caddeey inuu daciif waxaa ka mid a axmed ibnu xambal bukhaari abu daawuud ayaa ka mid a abu daawuud ibraahim alxarbi waxay yidhahdeen xadiid munkara weeye imaam alxalameyn wuxuu ku soo raray kitaabkiisa ala saliim ijmaac ahli lxadiid calaa dacfihi marka waa xadiis daciifa nawowi ka fiiri majmuuciisa marka waa daciif hadduu sugnaa laha wuxuu tusi lahaa qofkii dhinac u seexdaa in weysadu ka buraydo hadduu seexdo taasna inuu heesadu kubr ku burayso horaan usoo ogaanay horaan usoo ogaanay oo xadiidkii waxa weeyaan safwaan ibnu casaal ayaan kusoo ogaanay ayaan kusoo ogaanay وعن بن cbاس cبداللhi بن cbاس wa رضي الله عnهma أنa رasuuل الhi rasuulka ilaahi sلى الله عليه وسلم qaala rasuulku wuxuu yidhi yأتي أحadكم qof idin ka mida waxa u imaana aلشhayطاaن شhayطاan فيi salaatihi salaadiisa dhexdeedu ugu imaana faynفqu wuxuu afuufaa فيi maqcadati dabadiisu afuufa gadaalka afuufa shayطaanku waa cyar suuq wey marka waxa weeye wuu afuufaa fayukhayalu waxaa loo mara loo moodsiinaa ilayhi qofka waxaa loo moodsiinaya annahu axdaa inuu xadaay oo wax ka soo baxeen ariya kaa soo baxda isleey shaydaanka inta afuufo uu wuxuu isleeyahay ariya kaa soo baxday weysadiina waa kaa burta walxaal lam yuxdi uusan xadain iyadoon ari ka soo bixin uusan xadain uu ismoodsiinaya in wax ka soo bixeen faidaa wajada daalika arintaas qofku markuu helo falaa yansalif yuusan ka bixin salaada hadduu salaad ku jiri hadduusan ku jirina yuusan isdhihi weesaa kaa burtay xataa yasmaca ilaa uu ka maqlo sawtan dhawaaqeedii aaryada dhawaaqeedii waa inuu maqlaa ow amase yejida waa inuu helaa ruux riixan urkeedii ama ay u soo urto marka waa inuu xaqiiqsado sooma jeedin yaa shaydaanku uu kuwaswaasin akraja lbazaar xadiiska soo saaray wa aslu xadiiska asalkiisuna fi saxiixayn uu ku sugan yahay min xadiidi cabdillaahi bnu zayd xadiidka cabdullahi bnu zayd ayaa waxa weye bukhaari iyo muslimba ay wariyeen lafdigiisuna wuxuu ahaa xadiidka cabdulahi bnu zayd shukiya ila nebiyi nabiga loo sheegay arajulu yukhayalu ilayhi annahu yajidu shaya fi salaa qof ismoodsiinaya markuu salaada ku jiro waxa weeyaan in wax ka soo baxeen markaasaa nabigu yihi laa yansarif xataa yasmaca sawtan ow yajida riixan buhaari muslim ku yaalla waa xadiidka cabdulahi bnu zayd walimuslimina waxaa uga sugnaaday can abi hurayra naxwi mid lamid ah kaas hore u soo maray xadiidka abu hurayra xadiidka abu hurayra horeu noogu soo hormaray oo muslimka uu wariyey soo marnay wlilxaakim xaakim waxaa u sugnaaday can abi saciidin اkudriyi marfuucan xadiis laga wariyey abi saciidin اkudriy oo marfuuca idaa jaa axadakum qof inin ka mida markuu u yimaado ashaydaanu shaydaanka oo faqaala uu yihahdo inaka adiga axdafta adiga weysadii waa kaa burto ariyo iyo waxbaa kaa yimid falyaqul ha yihahdo kadabta beenaad sheegta igama gurin wakrajahu ibnu xibbaana soo saaray bilafdi falyaqul fii nafsi koryuu u dhawaaqay salaadaad ku jirtaa haddaad kadabta tiraa waa kaa buray salaada kor haddaa u tiraa ee hoos naftiisa dhexdeeda ka yidhaahdo beenaad sheegto beenaad sheegto hoos ha ka yidhahdo laakiin intaas dambe waa daciif oo sanadka waxaa ku jira ciyaad ibnu hilaal oo majhuul ciyaad ibnu hilaal aa ku jira ciyaad ibnu hilaal waa majhuul waana daciif intaas dambe intaas dambe waa daciif ciyaad ibnu hilaal waa majhuul marka taqriibku xaafid ibnu xaafid ibnu xajar uu ku sheegaa marka waa sidaas xadiidka marka riwaayadihiisaas hore ee cabdullahi bni cabaas iyo midda waxa weeyaan xadiidka cabdullahi bnu zayd iyo midka abu hurayra ee saxiixa ah kuwaas waxay tusayaan laba xugun ko waswaaska albaabkiisa in la xiro waxa weeyaan alyaqiinu laa yazuulu bishak qaacidadii alyaqiinu laa yazuulu bilshak alyaqiinu laa yazuulu bishaki alslu baqaau maa kaana calaa maa kaana asalka waa in yaqiintii aad ku baaqi noqoto ilaa yaqiin kale aad heshood uga guurto kaas wuu tusaya wuxuu kaloo tusayaa haddaad xaqiiqsato in aariya kaa soo baxday amaad kuu soo urto meeshay rabtaa ka soo baxda nabigu ma kala qaadin aaryadaas makaanka ay ka soo baxaydo waxaad leedahay weysadaasu waa burto taas ayuu tusaya wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina mxamed